فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal عبر به كلفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضا aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa siddeed iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah waa kuma sheekh abiiciyaada tuunasi hogaamiyihii uu faransiisku ku dilay dalka maali waxaan idiin soo gudbin doonaa maqaal saameyn leh oo uu ka qoray sheekh abuuqataada alfilistiini waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada saddex iyo labaatanaad ee taxanaha qasasu min ataariikh ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horeyna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waa kuma sheekh abiiciyaada tuunasi hogaamiyihii uu faransiisku ku dilay dalka maali waxaad ku soo dhowaataan maqaal saameyn leh oo uu qoray sheekh abuuqataada alfilistiini waxaana soo jeedinaya salmaan axmed سلاما يا أخي أهديك حبي سلاما أنت في جنات ربي شهيدا قد غدوت اليوم فينا تضيء waxyaabaha ugu weyn ee lagu tarbiyeeyo nafta waxaa ka mid a in lala rafiiqo oo lala saaxiibo dadka akhyaarta ee caqliga leh saaxiibtinimadu waa tarbiyo saxaabaduna ugama saramarin dadka kale waxaan ka ahayn inay la saaxiibeen subanaha sala allahu calayhi wasallam oo ay arkeen nebinimada sharafta badan raadka ay leedahay in lala fadhiisto dadka caqliga leh waa iyadoo caqligaagu kobco in dadka saalixiinta ah lala fadhiistana waxay kubcinaysaa akhlaaqda in la badiyo dhegaysiga iyo la fadhiisadka dadka doqonnada ahna waxay kaa tegsiinaysaa caqliga iyo dabeecadda wanaagsan qofkana waxaad ku qiimayn kartaa caqligiisa adigoo eega dadka uu la fadhiisto ee uu sheeko wadaagga la yahay raadka arrinkaasna waxaadba ku arki doontaa hadalkiisa habdhaqankiisa iyo erayada uu adeegsanayo aniguna waxaan maalmo wanaagsan la qaatay makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa marka loo eego caqligooda iyo dabeecaddooda markaad aad ugu fiirsato dadka noocaas ahna waxaad ogaanaysaa inay yihiin dad xul u ah shahaadada waxay yimaadeen adduunyadan si wakhti jaan go'an ay noogu ifiyaan ilayska akhlaaqda iyo caqliga kadibna naftooda waxay u raratay shahaadada wayna guteen wixii dushooda lagu lahaa ee ah inay xaqa ku ifiyaan nufuusta basharka xujada alle ayayna ku oogeen dadka tanina waa dhimbil ka mida nubuwada iyo raad ka mida raadadkeeda waxay leeyihiin daacaadka kuwa la mahdiyo iyo cuquusha kuwa la ammaano iyo sidoo kale in sabarka lagu raadiyo dadka laguna sugnaado diinta aniguna ka abuuqataada ahaan waxaan maalmo la noolaa saaxiibkayga abuuciyaad mana garanayo sida uu ku awooday inuu igu socotiiyo wixii uu doono wax buu i amrayaa waxna wuu iga reebayaa naftayduna kama didayso kelimad adag oo uu igu dhahayna qalbigayga kuma soo noqnoqonayso waxaadba mooddaa inuu yahay aabbe uu zamanku ii keenay kadib markii ay tintaydu ceraysatay xilligaas uu i canaananayo waanba ku faraxsanaa oo ku qalbisamaa canaantiisa lamana yaabi jirin farxaddaas waxayba ahayd arrin fitri ah oo allaah ku abuuray dhexdeenna waa aniga iyo abuuciyaad waxaana arrinkaas sameeyey jacaylka allah dartii aan isku qabnay noloshayda ma arkin wax ka qallabsan oo ka xanuun badan qof aad moodaysay inuu ku jecel yahay adiguna aad malaynaysay inaad uga dhigan tahay walaal ka weyn ama aabbe oo kale oo marka aad kelimad canaana ku tidhaahdo kaa didaya diditaan aan soo laabad lahayn iskalena weyn inuu kaa dhegaysto kelimad aad jacayl aad u qabta darteed ugu tiri isaguna uu ka dhigtay inay tahay kelimad xisaabtan oo isku adkayn ah xilligaas oo kale waxaa shakila'aan ah inaad dareemayso inuu kaa khaldamay ciwaanka الأعضاء حتى بدا جنوني أسير في هواك وأنت حبي يا عبد الله abuuciyaad wuxuu ila dhaqmi jiray oo uu iga dhignaa aabbe qallafsan oo kale mar weliba uu kordhiyo erayada canaanta ah ee uu i soo jeedinayo waxaa igu kordhi jiray jacaylka aan u qabo iyo dhowaanshaha aan u dhowahay bal waxaaba igu kordhi jiray daacada aan u hayo wuxuu i fariisanayaa majliska edbinta iyo la xisaabtanka nafta alle ayaan ku dhaartaye waxaa ii siyaadi jiray daacada aan u hayo iyo inaan qiro fadliga uu igu leeyahay maxaa yeelay waxaan u arki jiray inuu yahay wiil baarri ah iyo saaxiib runlow ah wuxuu diiwaan gelinayaa khaladaadkaaga laakiin hadafkiisu ma ahan inuu dhulka kula gooyo balse wuxuu doonayaa inuu kugu saramariyo arrin ay yar tahay waxaad ka og tahay waana xaaladda nafta basharka aniguna waxaan ku jiraa dadka ugu badan ee uu jahliga kaga jiro arrinkaas يهديك حبي سلاما أنت في جنات ربي شهيدا قد غدوت اليوم في abuuciyaad wuxuu kuu keenayaa qalinka marka uu ku arko inaad caajisan tahay si aad wax u qorto waraaqaha ayuu kuu keenayaa ka soo horjeedkaagana wuu fadhiisanayaa si uu u arko adigoo gudanaya waajibaadkaaga kadibna wuxuu kaa qaadayaa waxaad qortay si uu isha u mariyo kadibna uu u daabaco oo uu u soo saaro waxaana wax lala yaabo ah in xilligaas aad farxad ballaaran ka dareemayso wejigiisa weliba isagoo risaalada ku faafinaya magacaaga mana kugula doodayo inuu isagu kelimad ku dhex lahaa ama uu khalad ka saaray alla nafta sarrayse ee uu lahaa abuuciyaad shahiidka la jecel yahay waa nafciinkee ah ما محياهم رغم الدموع ولكن بعد موتك قد علمنا
qoraalladii aan qoray intii aan joogay magaalada london laguna daabacay majalladda alminhaaj iyo kitaabka ju'natulmutajibiin waxay ahaayeen rasaa'il sidaas ku yimid xaaladda ka jirtay magaalada london waxay ahayd xaalad suuragal aan ka dhigayn in halkaas lagu sameeyo halyeennimo aan ka ahayn in allah dartii la isku jeclaado lana ilaaliyo diinta dhallinyarada iyo dumarka carruurtana lagu tarbiyayo tarbiyo wanaagsan iyadoo lagu nool yahay dhul lagu camimay wax weliba oo allah caragelinaya sheekhuna halyeennimadaas ehel ayuu u ahaa qofka barta halyeennimadaasna wuxuu ogaanayaa inay tahay halyeennimo weyn oo lagu dhegdo jaahiliyadda wuxuu ahaa sheekh abuuciyaad attuunisi ugaas hogaamiyo dhallinyarada hawshaasna kama daali jirin wuxuu aqoon u lahaa tilmaamaha ay leeyihiin dhallinyarada jacayl iyo daryeel ayuuna ku maamuli jiray dadka oo idilna waxay u qirayeen inuu mudan yahay naanaysta ah walaalka weyn ee dabacsan wanaaggana la jecel walaalihiisa
جنودي بكيتك يا أخي لكن بقلبي فدمع القلب ليس كما العيون شعرت بأن si lama filaan ah ayuu ku tegay sheekha allah dartii ayuuna u hijrooday sidiisana igalama tashan jirin howlaha uu qabanayo hase ahaatee wuu igu wargelin jiray oo keliya waxaadba mooddaa inuu iga fogayn jiray inaan wareero xilliyadaas waxaan aad uga baqi jiray inay dadku fahmi waayaan sheekha ileen dadka oo idilma dareemaan qiimahay raggu leeyihiin qaarkoodna ma dareemayin hadiynimada abuuciyaad waxaad arkaysaa dad badan oo aad adayga sheekha ku tilmaami jiray quruur iyo islaweyni ama hoggaamiyenimadiisa u arki jiray xukun la wareegid abuuciyaadna wuxuu ahaa nin hoggaamiye ah islamarkaana leh astaamaha hoggaaminta wuuna u qalmay inuu noqdo hoggaamiye dhallinyarada maanta noolna waxaa laga yaabaa inay ku tartamaan hoggaaminta oo ay dhexdooda isaga hor yimaadaan taasna ay keento inay fahmi waayaan qiimaha ay leeyihiin ragga ku dhex jira sidaas darteed markii qaar ka mida dadka ay iiga soo dacwoodeen abiiciyaad waxaan dareemay inay jirto khaladaad xagga wax qiimaynta ah dadku kama zuulin tan iyo maanta inaanay aqbalin adadayga qofka khayrka la jecel waana dabci ku jira badi cuquusha dadka aniguna ka abuuqataada ahaan aad ayaan uga cawdaa arrinkaas marka aan iloobo naftayda taasina waxay ahayd xaaladda ka dhex jirtay dadka qaar iyo asheykh abiiciyaad attuunisi أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح شدى حبك في المدى أحبك لله هاك فؤادي ولا تنس عهد الإخاء بيننا alle ha kuu naxariisto abuuciyaab darajaadkaagana ha sare yeelo adiga oo kale waa lagu ooyaa lagumana hilmaamo iska badaayay mar kastoo aan waayo qof naasix ah waan ku soo xusuustaa mar weliba aan arko qof wax ka fahmaya xaqiiqda noloshana waan ku soo xusuustaa mar kastoo wacaajisku ila degana waan soo xusuustaa sidaad ii hogaamin jirtay oo aad ii riixi jirtay iina fariisin jirtay majliska edbinta ee dabacsan waxaa dhici karta inay jiraan waxyaabo aanan weli ka dhihin asheykh abi ciyaad atuunisi sidaas ayuu ku soo khatimay maqaalka uu sheekh abi qataada alfilistiini ka qoray asheykh abi ciyaad atuunisi
إخوتي نرجو الثبات بالطريق حتى الممات إخوتي نرجو الثبات في الطريق حتى الممات فاصبروا كونوا أبات haddaba asheykh abu ciyaad atuunisi ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha sare ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrib alislaam wuxuuna leeyahay taariikh jihaad oo dherarsan min afghanistan libiya tuunis ilaa maali markii ay dhaceen kacdoonnadii guga carabta wuxuu sheekhu waddanka tuunis ka aasaasay jamaaca dacwi ah oo lagu magacaabo ansaaru sharaaca isagoona dad badan oo muslimiina fahamsiiyey masaa'il sharci ah oo waaweyn sida xaakimiyadda shareecada iyo alwalaa walbaraa wuxuu markaas kadib u soo safray waddanka liibiya halkaas oo uu kaga qayb galay dagaaladii lala galay khaliifa xaftar iyo ciidankiisa waxaana ugu dambayntii uu u soo wareegtay waddanka maali halkaas oo uu kasii waday dagaalka gobonimodoonka ah ee lagula jiro gumaystaha faransiiska howlgal gaar ah oo ay ciidamada faransiisku ka fuliyeen waddanka maali ayay ku dileen sheekhabi ciyaad atuunis iyo hogaamiyaal kale oo la joogay waxaana ka tacsiiyey sheekhabi muscab cabdilwaduud hogaamiyihii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam kaasoo isagana markii dambe uu faransiisku ku dilay maqribulislaam وفي هذا المقام وبقلوب راضية بقدر الله وقضائه quluub raalli ku ah qadarta iyo qadaha allah ayaan halkan waxaan si guud ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta jooga saaxaadka jihaadka oo idiloo igu horreeyaan culimmada mujaahidiinta iyo hoggaankooda ugu soo gudbinaynaa khabarka la xidhiidha istiishaadka sheekha saabirka ah ee cilmigiisa ku camalfala saahidkana ahaa ee abiciyaad attunusi raximahullah kaasoo ahaa xubin ka mida golaha shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam iyo shiiqa sabarka iyo dadaalka badan ee yaxya abilhamaam aljazaa'iri oo ahaa ku-xigeenka amiirka jamaacada nusratulislaam walmuslimiin iyo xubin ka mida golaha shuurada mujaahidiinta alqaacida kuwaasoo ku shahiiday dhulka maali ee mujaahidka iyo muslimka ah iyagoo ah shuhado sharaf leh sida aan u malaynayno waxaana la shahiiday kolonyo ka mida walaalahooda iyo wiilashooda kadib markii ay beegsatay duqayn diyaaradeed oo faransiiska saliibigu ka fuliyey halkaasi muddooyinkii u dambeeyey anigoo wakiilka ah walaalahayga waxaa naftayda iyo guud ahaan ummadda muslimka ah uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan dhallinyarada tuunis alkhayrawaan jazaa'irta cisiga iyo maaliyada nafhurka badan musiibadan weyn ee aan ku weynay mashaa'ikhdaas sharafta leh waxaan si gaara u xusayaa oo aan u tacsiyeynayaa qabiilka muslimka ee azawaad oo la jihaaday gumaystaha mujaahidiinta magangeliyey arrinkaasna ku bixiyey wax walba oo qaali ah oo ay ka mid yihiin rag wakhti iyo hanti intuba aakhirada baaqiga naqanaysana ka doorbiday adduunyada dhammaanaysa alla ragsana qabiilkaas alla ajirkooda ha siiya hana sugo waxaan sidoo kale si gaar ah ugu tacsiyeynayaa qoyska sheekh abiiciyaada tuuniis walaalihiisa iyo raggii ay ku saaxiibeen jihaadka waxaana isku sabarsiinaynaa in shiiqu gaaray wixii in badan uu tamanin jiray oo ahaa inuu ku liibaano shahaadada waddada allaah فقاء دربي وعزاؤنا أن الشيخ قد نال ما كان يتمناه دائما وهو الفوز بالشهادة في سبيل الله
وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo labaatanaad ee taxanaha qasasu min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaana xalqadan looga hadlayaa duulaankii aqlish ama koontaad خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى waxaa lagu tiriyaa macrakada aqlish macaarigtii ugu waaweyneed ee ka dhacday dhulka andalus balse umacan bixin sida zallaaqa iyo arag oo kale inkastoo aanay ahmiyad iyo natiijo ahaanba aanan ka yareen marka loo eego miraha ka dhashay waxay ka bilaabanaysaa sheekada macrakadan kadib markii la faafiyey warka ah inuu xanuunsaday yuusuf ibnu taashfiin ayna soo dhowaatay geeridiisii arrinkaas waxa uu dhiirageliyey qowlaysatadii isbeen ka soo jeeday iyo boqorkoodii cajuuska ah ee alfoonsihii lixaad waxayna ku riixday inay qaadaan weeraro qar iska xornimo ah iyadoo uu aad u jeclaa alfonso inuu muslimiinta ka arguto kadib jabkii soo gaaray maalintii zallaaqa ee dhacday labaatan sano ka hor macrakadan ciidamadii alfonso oo ahaa boqorkii kashtaala waxay weerareen hareeraha magaalada ishbiiliya sannadkii afar boqol sagaashan iyo sideedii hijiriyada iyagoo halkaas ku qafaashay dad iyo xoolo fara badan horeyna usii kaxaystay balse waxaa ka daba tegay sayr ibnu abibakar oo ahaa waaligii ishbiiliya iyo ciidamo uu watay maxamed ibnu xaaji oo ahaa waaligii qarnaada ee waqtigaas waxayna dusha u saareen jablama iloobaan ah iyagoo ka dilay ku dhowaad kun iyo shan boqol oo askari kana soo ceshtay wax weliba oo ay qaadeen dagaalkaas kadib waxaa mashquulay muraabidiintii kadib markii uu geeriyooday hogaamiyahoodii ahaa yuusuf ibnu taashfiin sannadkii shan boqolaad ee hijiriyada kadib markii uu geeriyooday yuusuf ibnu taashfiin waxaa xilka la wareegay wiilkiisii cali ibnu yuusuf kaasoo asna dowrkiisan go'aansaday inuu aad u edbiyo nasaarada isbayn si aysan ugu soo dhiiran oo aysan isugu dayin weeraro la mid ah kii ay ku qaadeen ishbiiliya oo kale waxa uu amray inuu diyaariyo walaalkiis tamiin ibnu yuusuf oo ahaa taliyihii ciidamada muraabidiinta ee joogay andalus ciidan aad u xoogan oo weerar ku qaada kashtaala isla markii tamiim waxa uu diyaariyey ciidan aad u xoogan waxa uuna ku daray ciidamadaas rag aad ugu caanbaxay hogaaminta ciidanka waxaana ka mid ahaa raggaas laba hogaamiye oo lagu kala magacaabo maxamed ibnu caaisha iyo maxamed ibnu faadima waxaa hadaf ahaan loo doortay in la weeraro magaalada aqlish taasoo ah mid ka mida magaalooyinka ugu dhufaysyada adag waxayna ku taallaa buuraleyda dulaydila ee bartamaha isbayn waxaana dhufaysyadaas dhisay hadda ka hor muslimiinta ka hor inta aysan qabsan nasaaradii isbayn sannadkii afar boqol siddeetan iyo toddobadii hijiriyada waxay u jihaysteen ciidamadii muslimiinta dhanka magaalada aqlish si ay u furtaan waxayna dhaqaaqeen dabayaaqadii bishii ramadaan ee sannadkii shan boqol iyo kowdii hijiriyada isla markii ay ogaadeen dadkii deganaa aqlish in ciidamadii muslimiinta u soo dhowaadeen waxay u ciidan dirsadeen alfonso si uu uga badbaadiyo muslimiinta magaalada qabsan rabaa isla markii ay risaaladu soo gaartay alfonso waxa uu diyaariyey ciidan xooggan waxa uuna hoggaanka u dhiibay mid ka mid a hogaamiyeyaashiisa kuwa ugu caansan kaas oo ah albar hanis waxa uuna ku caanbaxay ninkan khibraddiisa ah la dagaalanka muslimiinta iyo shareecada raxmaanka waxa uu alfonso ku daray ciidanka wiil uu dhalay oo koob iyo toban jir ah kaas oo ahaa dhaxal sugihiisa sababka uu u raaciyey wiilka ciidanka ayaa ah si uu u dhiirageliyo ciidamada dagaalamaya waxa uuna wiilka waardiyo uga dhigay toddoba ka mid ah dadkii ugu caansanaa dhanka arrimaha bulshada iyo dhan kasta ee deganaa kashtaala waxay gaareen ciidamadii muslimiinta magaalada aqlish waxayna ku qaadeen weerar aad u culus ilaa ay furteen magaalada sannadkii shan boqol iyo kowdii hijiriyada waxaa magaalada ku sugnaa dad badan oo muslimiin ah kuwaasoo nasaaradu ku shaqaysan jirtay iyagoo qasban wax xeelad iyo xoog toona aan lahayn markii muslimiintu magaaladaas furteen ayaa waxaa ku soo biiray safkooda dadkaas iyagoo weliba aad ugu farxay guushaas ay muslimiintu gaareen kama soo wareegin saacado la wareegitaanka muslimiinta ee aqlish magaalada waxaa soo gaaray ciidamadii isbaanishka ahaa iyagoo aad u tiro badan kuna jibaarma tirada ciidamada muslimiinta waxay taasi sababtay inuu amiirkii ciidamada muslimiinta ee tamiim ibnu yuusuf ku labalabeeyo inuu dagaal kala hortago iyo inuu ka insixaabo magaalada balse waxaa la taliyey labadii hogaamiye ee rugcadaaga ahaa maxamed ibnu caaisha iyo maxamed ibnu faadima kuwaasoo soo jeediyey in cadowga dagaal lagala hortago isaguna wuu ku raacay subaxii jimcaha ee bisha shawaal ahayd lix iyo toban sannadka shan boqol iyo kowda kuna beegan sagaal iyo labaatankii mey kun boqol iyo sideedii milaadiyada ayaa labada ciidan foodda isdareen oo waxaa isdhex galay fardihii seefihii iyo warmihii labada ciidan wateen mid kastaahina waxa uu muujiyey sabar iyo dhiiranaan balse waxaa dhacday arrin habsami u socodkii dagaalka si la yaab leh wax uga beddashay taasoo ah in wiilkii alfonso ee sancho uu teendhadii uu ku jiray ka soo baxay isagoo wata dharkii dagaalka waxa uuna dhexda ka soo galay safkii muslimiinta islamarkiina bartii ayaa lagu dilay isaga iyo ninkii barbaarin jiray waxaana sidoo kale lala dilay askartii ilaalada gaarka ahayd waxaa isku dhex yaacay safkii nasaarada kadib markii ay arkeen in la dilay hogaamiyahoodii iyo dhaxal sugahoodii intaba sidoo kale waxaa goobta ka cararay qaar ka mida toddoba nin uu boqorku soo raaciyey wiilkiisa si ay u galaan dhufays meesha ku yaalay waxaana loo yaqaanay dhufayskaas balinshon iyagiina waa la laayay dhammaantood oo waxaa shaqadaas dhabarka u ritay muslimiintii lagu tacdiibin jiray aklish waxaana fare cidileh ku fakaday albaar hanis oo u cararay dhanka dulaydila sidaas ayay macrakadii ku soo idlaatay oo waxaa guuldarro aad u qaraar dhabarka loo saariyey saliibiyiintii waxaana macrakadaas loo yaqaanaa macrakatu koontaal assabca ama duulaankii toddobadii akhyaar waxaana la sheegaa in lagu dilay macrakadaas saddex boqoloo kun oo saliibiyiin ah warka guuldarrada iyo dilka wiilkiisii ayaa sida biriqda oo kale ku noqday alfonso waxa uu ooyin iyo baroor afka la furtay lasoo hor istaagay dadkii la shaqaynayay ilaa uu u geeriyooday murugta iyo walbahaarkii uu ka dhaxlay macrakadaas
الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا فإن أعطاكاه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إن guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست